Suuqan cusub oo laga gado doono xoolo shil duwan ee magaalada Kalkaaya kaaseytiyo markiiba dhibaatooyin qabana ganacsatada xoolo ka gadaasa hirgelinta suuqan iyo waliba isku leh wasaaradda xanaanada xoolo galmuduga walibana lagu wareejiyay maamulka degmadaas iyo bulshada lanka adeega waxaana ku mid ah ganacsatada xoolo gadaasa iyo ku hadleen suuqa xoolo laga gadowa wali uusan ku duwanyi kii hore iyo wala ka gada jaranga waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa xoolaha haddii aan ka waramo suuqa markii hore suuq waxaan deganaa jirnay gudaha ah oo hoose haddeertaanna waxaana la keenay suuqan weyn bannaanka ku yaalla oo maamulku noo dhisay hadda suuqii hore iyo suuqan wax isku dhow iyo wax isku tilmaamidna ma ahan suuqan waa suuq dowladeed waa suuq maamul waa suuq nooc walba oo suuq leeyahay laga heli karo ama ha noqoto hoolashii waaweyneed ha noqoto xafiisyadii ha noqoto maamulkii iyo howlihiisii ha noqoto ninka la yidhaahdo dhinac walba waxa weeye suuqan waa suuq maamul leeyahay maya barkadu lacag ma ahan oo waxa weeye xooluhu lacag la'aan ay ku cabaan oo wax lacagna lagama qaato cuntada xoolaha la siiyo sida balka iyo cawsku lacag ma ahan waxa weeye waa suuq nidaamkiisu fadhiyo oo waxa weeye laga taxadiray marka intaa kasoo dhaa suuqan alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iskale marka labaad dowladda noo dhisay waa u mahad celinayna wixii ayadartaana waan fiicannahay xoogaa suuqii dadkii balanbalaanka badnaa oo suuqdii waan xoogaa waxaan waxaan ka daan xoogaa ka soo waxaan muddo xoogaa inaan ka fogaanay laakiin sidoo kale aad buu u fiican yahay dadkiina hadda waa imaanaya hadda maantiisa maalinba maalin suuqu nagagada waa xoolaha iyo weliba muhiimad bileeran uusan ka fadhiya ganacsatada gadaasa xoolo iyo shacabka gadaayan antaba